beesha caalamkana barnaamijka meesha laga sameeyey wax jira ma aha xaqiiqna kuma dhisna xal iyo xaq toona ma aha ka jooga idinkana intaa digniin bay naga tahay wix intaa ka dambeeyana hadduu ilaahay yidhaahdo tallaab ahoo la qaadana waa idinla qaadayna waa is ognahay habeen iyo maalinaan usoo jeednaa hadduu ilaahay yidhaahdo go'aankeenana wuu cad yahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada waxaan ka codsanaynaa in arrinkaa asiga ay ka dhiidhiyaan heshiiskii lala soo galay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheeh aadan waa looga baxay waa muuqdaa waa kaan annaga aan hadda gacanta ku hayno heshiiskii asiga ahaa axmed madoobe wuu ka baxay sidaa darteeda madaxweynaha koonfur galbeed iyo golihiisa wasiirada waxaan u sheegaynaa arrinkaa asigaa waa la idinkaga baxay waan u jeednaa idinkana ka baxa jubbaland xildhibaana halkaa tagay axmed madoobe wuu diiday inuu la kulmo xildhibaanadaas dadaal dheer iyo rafaad badan kadib ayaa si jees jees iyo xushmad daraa qadarin la-aana ayuu ula kulmay annaga marka arrinkaa asigaa guud ahaan waa lala hadlay wuu og yahay wax meesha ka jirana waa lala hadlay asigoo og asigoo og ayuu arrinkaa u bareeray qaabku hadda wax u rabana waa naqaanaa waan ognahay mustaqbalka iyo fuujarka waxuu ku ku taamayana waan ognahay marka asiga laftiisa haddee waan la hadalnay annaga hadal noogama laabna halkaas axmed madoobe waan la hadalnay wuu og yahay wax jiran wuu og